ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين
alla wuxuu tusaale uga dhigay kuwa gaalada ahi xaaskii nuux iyo xaaskii luud waxay hoos joogeen laba addoon oo ka mid a addoommaha iyaga wanaagsan waxayse u dhaqmeen si khiyaano ah xaggooda xagga arrimaha diinta ee ma aha gogosha iyo wax la mida marka waxba iyagu ugama ay rabid marka waxba iyagu ugama ay tarin xaasaskoodii xagga ilaahay waxaana la yidhi la gala naarta kuwa gala